xildhibaan maxamed cumar dhalha oo kumida xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo deegaan doorashihiisna ata koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwarbii kulan dhexmaray xildhibaanada lamaadman baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaan toddobaatan iyo toddobada mudane oo deegaan doorashadiiyo eeta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafti gareen xildhibaan dhalha oo waray idaacadda warsanya sheegay intii madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kuwad hadaleen xiriirka maamulka iyo dowlada dhexe doorashada lamada kun iyo labaatanka iyo amniga deegaanada koonfur galbeed hayo fara badan taabadaas iyo meelaha kujeedi iyadaana runtii runtii arrinta soo isgeeda eenu kula warani oo dhinac kasta ah oo sida koonfur galbeed geeda iyo maamul ahaan iyonaytaw amni ahaan iyonaytaw macalna walqabad ahaan iyonaytaw bulsho ahaanbanu kula warani weli dhiirigelin arrimahoodaas itaa ku saabsan dhammaantiyo weliusa haninkeedi way ahaayeen wal aadliyan ka farahay waana lahadhawaay waluusa dhaafin ma jirna ilaa iyo hadda qorshaha ee koonfur galbeed bilasadaw doorashadii hataa indiida dhammaan weliusi wada shaqeyn maarane dowlada dhexe iyo koonfur galbeed ku dhexeeya sida hadda dhulka ku maqan ee koonfur galbeed sidii amni lahadadhabaala lahay iyo wadadan dheer ama jikmin dheer ee xamar iyonaysa iska jira baydhabo leemfuri lahay
sidoo kaleed xildhibaanka weliba uuse sheegay intii kulankaasay liiska afgorday intii dibliinkanaga barakacayaal ujeedaan deegaanada koonfur galbeed oo ka jaraan xiriyo barakacayaalka duleedka magaalada muqdisho weliba intaasay ka daray intiioo jaraan mashruuciyo liinka talagali intii dibliinkanaga barakacayaalka iyo shaga abuurna liinka sameey dhallinyarada
koonfur galbeed oo haayadii soomaalow marka geeda toddobaatan iyo todoba cod iyonaysa intii kale ee maalmaalo mar haddii geeda ikii hogaami koraa iyo populationka inka badan gobolada inka barwaaqaysan gobolada kabta iyo sida hadda geeda iyo ayaan dadkayn unu ee banaanka yacni jiraan ee siida weliba barakacayaasha lakadhekada ee xamar oo dhafadoohay inay maqaarsaar lakadhekada nololiyoo dhan labedelo beerasho laneebsi inay dib lahansanada iyona qorsasho meeliyo leenkaqabada lakataakuleeyo mashaariic horumarineed shaqo abuuris dhalinyarada dhammaan ciidamada kulli naqadaan dad geega inay hor lakufiiray maaniyad algenfiireyna sidaas intaona waxaad lakushala qaadayda ee haddii weli ka dambeeyin weligataan kushaqeyn doono laku bilaabo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha koonfur galbeed iyo guud ahaan yani ama anagadaana runtii kuwa qaran xildhibaanada ama kuwa golaha wakiilada ee iyo boqol iyona kasharelaha islaamka doorada ee koonfur galbeed laseera ahaada
ma ee markii inka horeyti kulan wada qaadadaan xildhibaanada lamada min ee baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo deegaan doorashadii oniya ete deegaanada koonfur galbeed soomaaliya